aadan maxamed cumar aadan gaab oo hadda toddoba iyo konton jir ah oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanka gaarisa ayaa waxa uu dhammeeyey fasalka afraad ee dugsiga sare isagoo dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey isagu waxbarashada asaasiga ilaa iyo dugsiga sare waday markii horena ahaa nin reer miya v o da ayaa waxa uga warramay bal sababta uu isagoo da'daana uu waxbarashada u bilaabay wuxuuna yidhi anigu waxaan ahay nin reer miyi ah oo xoolo dhaqato ah ilaan ku gaaro xoolodhaqatadii ilaa iyo afartan iyo shan sano kadib waxaan go'aansaday inaan soo galo magaalada oo waxbarashada aan ku noqdo aan bilaabo anigoo afartan iyo shan sano jir ah baan bilaabay kalaaska koowaad ee iskuulka hoose dhexe ee brimariga ee kalaas on la yidhaaho waan dhameeyey waxaan dhameeyey labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayaan waxaan u fariistay imtixaamka iskuulka hoose dhexe ee kalaas eight loo yaqaano waxaanan helay bundada laba boqol sagaashan iyo lix kadib waxaan helay iskuol oo maaragtay secondary iskuolka sare ee maaragtay loo yaqaano secondaryga waxyaalahay u kalifa waxay ahaayeen maadaama aanan reemiya aanahay oo xoolodhaqato aanahay dadka annaga xoolodhaqatada ahaa inay maaragtay u baahan yihiin nin akhris leh oo maaragtay xoolahooda siday ugu badbaadi lahaayeen kala teliyo ilaa xoolaha marna abaar bay u dhammaadaan marna waxay u dhammaadaan roob iyo daad iyo waxaa laayaa maarata waxyaalo fara badan xasuus hadduusan aqoon lahayn waxaaba hataa baadiya kuma noolaani karo markaad wax baranaysay oo aad ku biiraysay adoo shan iyo afartan jira ilmo yaryar baad wax la baranaysay Naam.
see lagu arkayay wallaahi waxaa lii arkayay nin oo maaragtay sidii aan soomaalida laguma yaqaano nin weyn oo wax barto oo iskuulku noqonayo la yaab bay ku ahayd dadka dhan ee soomaalida waxay lahaayeen arrinkan ninkan ma soconi doonto meelna ma gaari doono ilaa maayan arkin nin weyn oo oday oo soomaaliya wax baranayo anigana markaan iskuulka aaday keligeygaa fadhiistoo tashaday go'aanna waan qaatay laba iyo toban sano inay igu qaadan doonto iskuulka eh, hoose iyo kanka kan saraba waanan ka fadhiista go'aankaasna waan qaatay laakiin dadka aad bay ila yaabanayn ardayda way isoo fiirfiirinaya markaan kalaaska la fadhiisto waxay lahay maxay ninkan odayga maalinta iskuulka aan tagay ha ninkaan gar kale ho weyn haa weyn maalintii foman lii admid gareeyey Yaa la oo fadhiya.
kalaaska Yaa aan tagay carruurta da'da la fadhiisay wegyihiin afar iyo toban shan iyo toban sideed iyo toban baa u weyn waa fahan soo maha awowgooda la canug fadhiya.
baa wuxuu dhahay oo markaa asaga foom tiri ah iskuulka ani fooman aan galay war maxaa duqanaya xagu u socdaa amaba gaaray foomfan fooman foomfa uwa dhimanaya xagu u socdaa buu yidhi marka waxaan ku dhahay adeer dhimashada waqtigeeda ilaahay ilaahay baana gacanta ku hayaaye laakiin ani go'aankayga kanuu hawaana ku socdaa insha allahu Hadda- hadduu ilaahay cimriisiiyana waan dhammayna maxaad waxaan rajaynaysaa sugahayaa c plus ana baaf wax la yidho c plus iyo wax ka kore ayaan sugahayaa maxaa yeele waan dadaalay aniga class baan galay ko- class eh, primariga class one ilaa form four nin banaanka akhrisanay meen class baan fadhiisanay uniform baan qabay waxaan dadaalay sida ilmaha u dadaalaan waxaan rajaynayaa inaan buundo fiican keeni doono sida ilmaha qaar ay u keenaan oo kenyada hoosoo kale ah xaggee marka u socotaa ma waxaad geli doontaa siyaasadda ma waxaad rabtaa inaad jaamacada gashid ma waxaad rabtaa inaad halkaa ku joojiso anigu waxaan rabaa hadda bishan hortaanaga ee janwari haddii aan helo admission oo risaalta ii soo baxdo waxaan geli rabaa jaamacad jaamacaddaas oon rabo digrigeyga inaan ku qaato laba sano ee bar intaan la gaarin eh, doorashada dambe ee 2027 hadduu ilahay cumri ii siiyo siyaasaddan u socdaa ummadda islaamkaana rabaa inaan wax u qabto ummadda xoolo dhaqatadana rabaa inaan wax u dhaq- aan wax u qabto maxaad baran doontaa waxaan baran doonaa cilmiga siyaasadda public administration and polo- political science marka cilmiga siyaasaddan baran rabaa waxaana rabaa inaan bogo ka hor intaan la gaarin doorashada ugu dambayntii aadan gaabow naam maxaad u jeedinaysaa dadka da'daada oo waxbarashada u arkaya ee waxbarashadu ay da' leedahay ba- waxbarashada waxaan leeyahay dadka da'dayda ee inay wax la barani karo in iskuulka lagu noqoni karo waxna la barani karo waxay faa'iido u leedahay midda koowaad ardayda yaryare waxbarashada aan weli fahmin muhiimadda ay leedahay markay adiga kalaaska kugu arkaan muhiimad bay u leedahay wayna dhiirigelin bay u tahay tan labaad adiga markaa arday aad tahay nin odaya ilmahaada waxay ku jiraan iskuul waxbarashay ku jiraan madrasay ku jiraan aqoonna ma lihid sideed oo la socon kartaa ilmahaadii mustawahoodii lama socon kartid iyo meeshay joogaan inaad adiga aqoon leedahay ayaad ilmahaada kula socon kartaa labada arrinba muhiim bay tahay dhiirigelin oo dadka ay u tahay oo tusaale fiican ay u tahay iyo intoo ilmahaadii aad la soconayso canugii mustawihiisa iyo meeshuu jooga aad la soconayso labadaasay u tahay faa'iido aad ayadu mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cumar aadan gaab oo isagoo toddoba iyo konton jira ka baxay dugsiga sare ee dalka kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari iyo sicisa wardheere v o a nairobi